Gabdhaha aqoon-yahanada ee ku nool degmada Cadaade ee gobolka Galgaduud ayaa bilaabay in dadka barakacayaasha ah si lacag la'aan ah ku baraan xirfadaha farsamada gacanta sida cilaan-saarka iyo tolista dharka si ay xirfadahan ugu maareeyaan nolol maalmeedka qoysaskooda. Guddoomiyaha Gabdhaha Dhalinyarada Aqoon-yahanada ee degmada Cadaade Caasha Daahir Cali ayaa ka waramaysa sababaha ku dhalisay inay xirfadahan ay baraan haweenka barakacayaasha.
tani markii aan kasoo isbaxnay magaaladan cayaado ama degmada cayaado waxaa door muhiima ka qaadanay oo aan la qari karin bulshada o dhan ay la socoto barnaamijyo kala duwan oo loo baahnaa in la qabto laakiin gaab fara badan ka jiray aan ku bilaabano waxyaabaha aqoon waxaa kamid ahaa in gurmad fara badan aan gaarsiinay bulshadana gaar ahaan sayidka aadka u aradan sidoo kaleeto wacyigelin aan sameynay dhowr jeer sidoo kaleeto in gabdhaha wax barno oo xirfadaha si koriya wax ku barno si gaara gabdhaha soo qaxay oo ka yimaado meelaha fogfog ee deegaanka oo abaaraha iyo colaadaha intaba kasoo qaxay si hadhow marka ku laabtaan meeshii yani deganaayeen aysan welwel ka qabin barnaamij ah ama kaarkan hadda idinka go-o aada noolaaweydan sidaas darteed go-aan waxaa ku gaarnay in gabdhaha soo qaxay ee dhibaatooyinka soo qaxay hadhow markii ay laabtaan ayagoo isku kalsoon meeshoodina wax ka qabsan kara deegaankooda hormari kara inay ku laabtaan waxaan go-aansanay inaan siinay xirfado ay kamid yihiin xirfada cilaan saarka in aan barnay iyo xirfado kaleeto kala duwan intaas